galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab jimcaha dhegaystayaal bisha februarina waa saddex iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali dotcom idaacaddana waxaa wadajir galabteeda kugu soo jeedinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mida dalka jabuuti oo maanta looga dareeray doorashada baarlamanka iyadoo xisbiga ugu weyn mucaaradkuna ay sheegeen inaanay qayb ka ahayn
waxaa kale oo aad maqli doontaan faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno dood ku saabsan sidii loo heli lahaa ciidamo soomaaliyeed oo amisom kala wareega ammaanka marka arrimo iswada diiddiidan waxaa isnayra si laisku wada jeedo ha looga hadlo oo waayeel waxaa la yidhi caanaha baraxa hortiisaa loogu barxaa runtii dee cabdishiid siduu sheegay doodan waxay ahayd in horta waxyaabo badan oo aan ogeyn kor la isugu sheego su-aalana la yska weydiiyo dabcan waxaa jira waxyaabo badan oo amisom aysan la sheer garaynin oo aysan aysan la wadaagin dadka oo aanaan ogeyn oo waxyaabaha iiga soo baxa waxay tahay horta inaysan jirin wadahadal joogtaa iyaga iyo shacabka soomaaliyeed inuusan jirin
waxaa kaloo aannu idiin haynaa barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dalka jabuuti waxaa maanta dadweynuhu ay u dareereen codaynta doorashada baarlamanka iyadoo xisbiga ugu weyn ee isbahaysiga mucaaradka ee m r d aanu qayb ka ahayn doorashadaasi codaynta ayaa uga socotay ilaa saakay dhammaan goobaha codbixinta oo ay ku jirto caasimadda jabuuti sideedii caadiga ahayd xisbiga talada haya ee u m p ee madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa la filayaa inuu sii xajisto kuraasta aqlabiyadda ee baarlamanka maadaama lixda degmo doorasho ee jabuuti saddex ka mid ah oo keliya ah ay ka sharaxan yihiin xubno mucaarada musharaxiinta mucaaradka ayaa ka baratamaya carta oboq iyo dikhil halka musharaxiinta xisbiga talada haya ee u m p na ay keligood ka ordayaan cali sabiix tojoro iyo weliba jabuuti xisbiga ugu weyn isbahaysiga mucaaradka ee m r d ayaa isagu wax musharaxa ku lahayn doorashadan maadaama uu qaadacay shakina geliyey xalaalnimada hanaanka doorashada markii ugu horreysay taariikhda dalka jabuuti ayay doorashadan ku soo aadaysaa iyadoo uu dhowaan soo baxay sharci labaatan iyo shan boqolkiiba kuraasta baarlamanka siinaya dumarka halka markii hore ay ka lahaayeen oo keliya boqolkiiba toban jabuuti waxa ay ku dhisan tahay nidaamka dimuqraadiga oo madaxweynuhu uu xilka hayn karo muddo lix sannadooda madaxweynaha hadda talada haya ismaaciil cumar geelle ayaa xukunka joogay ku dhowaad labaatan sannadood taasoo ka dhigaysa mid ka mid a madaxweynayaasha afrika ee muddada dheer xafiiska hayay
waxaa sii kordhaya carada iyo walaaca waalidiinta ku nool waqooyiga dalkaasi nigeria oo sheegay in ilaa iyo boqol gabdho oo ay dhaleen ay ka maqan yihiin weli kadib weerarkii ay gudaha u galeen rag ka tirsanaa boko xaram dugsi ku yaala xaafadda dabji saraakiisha gobolka yobe ayaa waxay sheegeen in la la'yahay ilaa iyo konton gabdho waxaana warar iskhilaafsan ay ka soo baxayaan tirada gabdhaha la la'yahay iyo kuwa la helay booliiska iyo wasaaradda waxbarashada ee gobolka ayaa waxay beeniyeen in ardadaasi la qafaashay laakiin ay sheegeen inay ku dhex dhuumanayaan baadiyaha kadib markii ay ka carareen weerarka dowladda nigeria ayaa inta badan waxay saashitaa dhacdooyinkaas oo kale militariga nigeria ayaa arbacadii waxa uu sheegay inay suu badbaadiyeen gabdho tiradoodu ay gaarayso toddobaatan iyo lix laakiin guddoomiyaha gobolka ibraahim gaydam oo booqday dugsiga ayaa waxa uu sheegay in waalidiinta una sheegay waalidiinta ardada inaanay jirin wax gabdho ah oo lasoo badbaadiyey laba maalmood oo isku xiga ayuu madaxweynaha maraykanka donald trump ka hadlay weerarada dugsiyada ee ardayda lagu dilo isaga oo ku teliyay in macalimiinta la hubeeyo si looga hortago gumaadka ardayda loo geysto madaxweynaha ayaa yidhi haddii aanan samaynin feejignaan nagu filan waxa ay dhacaysaa marar badan mar ay v o edu weydiisay inuu ka jawaabo macalimiinta qaar oo sheegay inaanay falallada amaba iyagu diyaar u ahayn in ay hub qaataan ayuu donald trump ku jawaabay in ay kuwaasi yihiin tiro kooban balse ay jiraan macalimiin arrintaasi doonaya waxaana uu intaasi ku daray in markii macalimiinta la hubeeyo ay dhacdooyinka naxdinta lahi joogsanayaan maalintii labaad ayuu madaxweynuhu ku dheeraaday ka hadalka nabadgelyada dugsiyada isagoo si cad ugu baaqay in macalimiintu ay qoryo qaataan si loo buriyo weerarada lagu hoobto ee ka dhaca goobaha waxbarashada
washington maamulka degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa waxa uu bilaabay howlgal ay ku sheegeen soo celinta bilicda magaalada howlgalkani ayaa maamulku ay ku burburiyeen qaar ka mid ahaa dhismooyinkii magaalada oo ay sheegeen in ay ku soo turkeen waddooyinka wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray hobyo maamulka degmada hobyo ee dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaya taliska ciidanka booliska gobolka mudug ayaa bilaabay burburinta dhismayaal loo arko in si sharci darra ay kaga dhisan yihiin wadooyinka degmada waxaana howlgalkan uu yimid ka gadaal dhagax dhigii dekada hobyo ee madaxweynaha soomaaliya taasi oo loo arkay in muhiim ay tahay hagaajinta bilicda magaalada hobyo duqa degmada hobyo ee galmudug cabdulaahi axmed faad ayaa ka warbixiyey sababta xilligan ay u bilaabeen burburinta dhismayaasha iyo hagaajinta wadooyinka hobyo horta sideedaba magaalo waxay magaalo ku tahay in bilicdeeda ay bannaanka taalo hobyo oo horey loo hakraday waxaan go-aan ku gaarnay inay hobyo noqoto hooy quruxdiisa adduunka laga daawado sababta aan u yeelin waxay tahay magaalada waxay noqotay magaalo in dekad laga dhiso ay qorsheedu yahay magaalo magaalo dalxiis ah magaalo manaafacaad kala duwan ama resource kala duwan leh marka mar haddii magaaladu ay ballaaranayso dadkuna ay rabaan inay soo degaan magaalada waxaa xaq noogu ah inaan bilicdeeda wax ka bedelno inta aysan ballaaran oo aysan faraha ka bixin aan u samayno system magaalada wadooyinkeeda jirdiinooyinkeeda iskuullada meelaha noqonaya amase maarata meelaha dowladda ay degayso meelaha ganacsiga loogu talagala meelaha warshadaha loogu talagala iyo meel walba oo yacni qaabka adduunka caalamiga laga isticmaala magaala ah inaan u samayno aan ugu talagalnay waana tan keenta inaan hawshaan samaynata taliyaha qeybta booliska gobolka mudug ee galmudug korneyl maxamed nuur cali gadaar ayaa digniin u jeediyey dadka qaar oo kasoo horjeestay burburinta dhismayaasha meeshan waxaa ka socda howlgal loogu talagalay bilicda magaalada in lagu soo celiyo maadaama magaaladani in badan ay dib dhac ku dhacday maamulkuna uu ka hadlay in bilicda magaalada la soo celiyo waan arkaya dad badan oo ka buuqaya bilicda magaalada inay diidan yihiin waxaana nooga qorshaysan tallaabada sharcigu uu ka qabo inaan ninaan looga hebaysanin xilku doonaba dalka ha ka hayo cid sharciga ka weynana ma jirto qofka isku dayaya inuu ka hor yimaado awaamiirta ka soo baxday madaxda galmudug ama heer gobol ha noqoto ama heer degmo ha noqotee cid ka hor imaan kartaahay koley anugu inay jirto ma qabo cidda isku dayda inay ka hor timaadana waxa sharcigu ka qabo ayuu mudanayaa maxamed cali guure waxa uu mas-uul ka ahaa mid ka mida dhismayaasha la burburiyey waxa uu ka waramayaa in guriga si sharci darra ah looga burburiyey islamarkaana uusan ku jirin waddo waxaan cabasho ka qabnaa in guryo ku yaalla degmada hobyo in sharci darra lagu burburiyey ay ku burburiyeen micnaha dad aan maamulka la tashan golihii deegaanka la tashan waddada waxay ahayd toban mitir iyo bar bay ahayd waxay waxaan u jejebinaynaa ilaa labaiyo toban mitir aan ka dhigaynaa toban mitir iyo barna waddo way ku filan tahay laamiga ama waddada la sameeyaa laamiga caalamiga xabar ka shaqeeya waa sideed mitir meeshaana injineerkii markii la keenay waxaa berey wuxuu yidhi looma baahna gurigaan in la jejebiyo meeshaan waddo lix mitiraa laga rabaa waxaana bannaan waddo toban mitir iyo bar baa bannaan maxamed maxaad ku cadaynaysaa in gurigan uusan waddo ku oolin si sharci darra lagu burburiyo maxaad ku cadaynaya waxaan ku cadaynayaa ummaddaa la tusayaa waxaan ku cadaynayaa gurigii tagti u dhisaya qof alla qofkii raba wuu imaanaya waa guryo la yaqaano waa guryo ilaa siyaad dara dhisnaa waa guryo ilaa talyaani dhisnaa waa markii ugu horreysay oo howlgal lagu hagaajinayo bilicda hubyo la bilaabo waxaana hagaajinta degmada ay imaanaysaa xilli madaxweyne xaaf uu soo saaray dhowaan awaamiir dadka lagu farayo in xilligan aan la gadan karin dhulka hubyo iyo in laga guuro dhismayaashii dowladdii dhexe ay ku lahayd degmada hubyo ee gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatan si toos idinkaga imanaysa washington markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka axmed xasan colaad ayaa waxa uu inoogu soo diyaariyey magaalada muqdisho inalana socodsiinaya
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada muqdisho barnaamijka gebi ahaantiisaba waxaan ku eegi doonnaa xaaladda amisom sida hadda ay ku sugan tahay iyo mustaqbalka waxaa isbedeli kara waxaana barnaamij caynkaasa soo qabanqaabiyey hay-adda heritage ee xafiiskeedu yahay magaalada muqdisho waxaana barnaamijkaasi su-aala lagu weydiinayey madaxa ugu sarreeya howlgalka midowda afrika ee amisom ambasador francisco madera iyo taliyaal ciidan oo ka tirsanaa amisom waxaana su-aalahaasi weydiinayey aqoon-yahano kala duwan oo ka qaybgelayay barnaamijkan haddaba barnaamijkan ayaan dhammaantii ku falanqayn doonnaa arrintaasi ku aaddan amisom waxaana igala qaybgeli doonaa doctoraysa khadiija cosob leh oo ka mid ah guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa heritage ee hay-addan soo qabanqaabisay barnaamijkan xildhibaanad sagal biixi oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaana ka tirsan guddiga xuquuqul insaanka qaasin gaabow oo ka tirsan hay-ad samafal ay ka howlgasha magaalada muqdisho islamarkaana caawisa dadka danyarta ah iyo ambasador maxamed cali americo oo hore u ahaa safiirkii soomaaliya u fadhiyey waddankaasi kenya sannadihii ugu dambeeyey haddaba ku soo dhowaada barnaamijkii oo faahfaahsan waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdirashiid khaliif xaashi si uu noogu faahfaahiyo cabdirashiid barnaamijka adaa hay-addiina soo qabaqaabisay ugu horeyn barnaamijkan iyo ulajeedadiisa faahfaahin bal shacabka soomaaliyeed ku dhegeysanaya faahfaahin kasi waad mahadsan tahay barnaamijkan wuxuu ka mid yahay barnaamijyo joogto aan qabanno oo aan u naqaano madasha aragti wadaagga shan sanaa hay-addu jirtaa shantaas sanana labadii biloodu mar muqdisho waa ku qabanaa haddaan gobollada tagtana waa ku qabanaa nuxurkeedu waxaa weeye shan hadalka magacaas aad ka garan kartid aragti wadaag marna waxaan u yeernaa dad go-aan siyaasadeed leh oo madaxa waxaan ugu yeernaa inta aan isleenahay taladii wax kula yeelan karaan ama carabiga lagu yiraahdo ahluxalli walcaqdi ingiriiskana lagu dhaho stakeholders in laisku yimaado qofkii markaas madaxweyneyaal baan u yeernay ra-iisulwasaarayaal baan u yeernay siyaasiyiin kale aan u yeernay arrimaha abaarahan ka hadalnay arrimaha waxaan ka hadalnay qaxootiga soomaalida marki marba wixii taagan baan qof ku tala leh ugu yeernaa maantana waxaan u yeernay madaxa amison oo ciidanka amison ee soomaaliya jooga madaxda u ah africa unionka usoo dirsadeen taliyaha ciidanka amison ee soomaaliya jooga taliyaha booliiska maaragtay amison ee soomaaliya jooga iyo ku-xigeenka madaxa amison marka madaxdii amison oo dhan baan u yeernay in ay wada hadal iyo aragti wadaag ay yeeshaan aqoon-yahanka soomaaliyeed siyaasiyiinta soomaaliyeed dadkan hadda nala fadhiya ay ka mid yihiin dhalinyarada inta soomaalidu mawduucan danaynaysa maadaama lala leeyahay amison bixid baa la hadalhaya inay baxayso maadaama amni darrada jirta laisla og ogyahay oo magaaladan oo macnaha muqdisho ama dalka dhan maadaama laisla ogyahay horumarka la gaaray marka maadaama amison hiil baan u baahanaya xoolaan u baahana taageeraan u baahana marba leedahay maadaama laleeyahay ciidanka soomaalida ha la dhiso marka arrimo iswada diidiidan waxaa isniri si laisku wada jeedo ha looga hadlo oo waayeel waxaa la yidhi caanaha baraxa hortiisaa loogu barxaa marka waa wax joogta noo ahayd shantii sano lasoo dhaafay tanna waxaan isleena waqtigu ku habboonaa baa qabateen waana nala ahayd sida laisku weydaarsanayay iyo sida xataa iyagoo laftigooda ay faranki u ahaayeen ama usoo man u furcadaayeen inay ahayd mawduuc loo baahnaa waa kugu soo laaban doonaa cabdirashiid waxaan siinayaa xildhibaanada waad joogtay maantay amisom madaxii amisom sida ee cabdirashiid oo sheegay madaxa heritage su-aalihii la weydiiyey aad bay uga jawaabayeen maxaa kaaga soo baxay xildhibaan ahaan runtii dee cabdirashiid siduu sheegay doodan waxay ahayd in ee, horta waxyaabo badan oo aan ogeyn kor la isugu sheego ee, su-aalana la iska weydiiyo Em, waxyaabaha iiga soo baxay eh, amisom in dee horta haddaa xasuusatid eedda qaarkeed waxay siiyeen maxaan ku dhahay soomaalida Eh, dad badanoo soomaaliyana waa qabaan in maxaan ku dhahay eedda annaga aan dhinac ku leenahay Eh, waxay kaloo maanta uu ka hadlay waqti dheer uu ka hadlayay waxyaabaha amisom ay qabatay dabcan waxaa jira waxyaabo badan oo amisom aysan la sheer garaynin oo oo aysan la aysan la wadaagin dadka oo aanan ogeyn oo in wadahadalkan oo kale inta la isugu imaado aad dhegaysatid dhinacooda maahana aadan ogaan karin ee, ee, howlgalladuusay howlgalladuusay u socdeen wixii ugu dambeeyey oo la qabtay go-aamo la gaaray waxaa kaloo jira amisom mandatekeeda wuu isbedelaa mar walba dad badanoo waxaa jira soomaaliyeed oon la socon mandate suu hadba isu bedelo iyo amisom sida ay noqoto amisom markay imaanaysay waxay ahayd ciidan ee, ilaaliya maxaan ku dhahaye goobaha muhiimka u ah ee, ee, ee, ha nabad sugiday ahaayeen kabacdi waxay noqdeen ciidan ee, loo- waxaa loo ogolaaday inay duulaan oo maxaan ku dhahay meel qabsadaan hadda waxyaabaha aan ogaanay oo dad badan aysan ogeyn wax- waxaa ka mid ahaa oo hadda uu sheegay in amisom laga wareejiyey mas-uuliyaddii tababarka oo aysan xilli ay jirtay ay tababari jireen ciidamada soomaalida aysan tababarin marka wadahadalkan waxyaabo badanoo waxaa jiray oo annaga naftirkeen dhinacayaga dadka soomaalida waxyaabo badanoo waxaa jira dadkan oo maanta meesha isugu yimid waxaa waye dad soomaaliyeed oo qof walba uu yacni si mas-uul oga yahay qeyb ka mid a bulshada waxyaabo badan oon ognahay oo waxaa laga yaabaa aysan madaxda sare ee amisom ee maanta lala joogtay aysan aan soo gaarin inay jirtay su-aasha inteedii badnayd i think wuxuu ka hadlay reybka keliya Eh, su-aashuna reyb keliya kuma saabsanayn iyo xataa kama uusan hadlin cos human eh, eh, ku xad- xadgudubka xuquuq- arrimaha xuquuqul aadanaha markaan ka hadlayay dil baa ku jiray oo dad badan oo civilians oo la dilaa jiray kama uusan hadlin illegal trade-ka ama ganacsiga maxaan ku dhahaye aan aan ahayn eh, eh, eh, eh, dhuxusha iyo sokorta kama uusan hadlin wuxuusan ka hadlin oo kaleeto ciidamada amisom ee dalalka badan ee ka kala yimid ee jooga dalka qaar waxaa jira aan si toos isaga u hoos imaan oo oo toos amarka uga qaata caasimadahooda iyo dalalkoodii mararka qaarkoodna ay saameyn ku yeelato siyaasadda geeska marka waxyaabahaasoo dhan kama uusan hadlin wuu ka wareegtay dabcan waana waana waa- waa la wax la fahmi kara waay kusoo laaban doona waay xildhibaan waaya doctoresa khadiija een, waad dhegaysanaysay su-aalaha la weydiinayay ambasador francisco madera maxaa kaaga soo baxay oo isleedahay waxyaabihii uu ka hadlo oo dhan waa loo baahnaa walaahi horta waxyaabo badan oo muhiima ayuu ka hadlay Eh, markii saanoo kale loo wada hadlana waxaa ka dhasha eh, isfahan badanaa ka dhasha waxyaabaha iiga soo baxa waxay tahay horta inaysan jirin eh, wadahadal joogtaa iyaga iyo shacabka soomaaliyeed inuusan jirin oo sida ay u sheegtay sagalba eh, wax badanay ayaga sameeyaanna aysan annaga aanan la socon dareenka shacabkana inaysan wax badan aysan la soconin laakiin eh, hal xaba ayaa jirta of course eh, waa waa siyaasadaysan tahay waxay ka shaqaynayaan inkastay military tahay haddana siyaasaddii kama marna Eh, ambasadorkuna mo- sida la sheego ma wada hoos yimaadaan meesha annagu ay waxa ka qorunsan yihiin oo soomaaliya qayb weyn ka ah wax- inay wax u hagaagi waayaanna waxaa ka mid ah dowladaha dariska oo soomaaliya military ahaan u jooga siyaasadeedana aad gacanta ugula jira kuwaasoo waxa ka soo baxaya dana gaara ku leh ayaa ayaa maaragtay ah ka mid a Had- waxaan aaminsanahay haddii african union keliya loo deyn lahaa oo laga saari lahay dalalkan eh, dariska la ah soomaaliya in maanta meesha aan joogno meel ka fiican aan gaari lahay ma amsom hawsha hadda ay hayso maadaama bixitaan marka walba laga hadlayo ma inay sii joogtaa mise inay isbeddel lagu sameeyo sida ciidamada soomaalida oo laleeyahay isbeddelaa lagu samaynayo amison meeshan waxay u timiday dhibaato jirta darteeda horta ay u timiday inay inay dhibaatadii ay ka caawinto waxaa marka isweydiin mudan eh, dhibaatadii ma ka caawintay maxay tahay inay wax ka bedesho maxay tahay in wax in lagu soo kordhiyo waxa ay qabanayeen dabcan eh, joogitaankooda wax badan oo- oo maarata faa'iido u yahay laakiin waxaan ognahay haddana inaysan weligood aysan joogin waxaad moodaa meelaha laga gaabshay inay ka mid tahay qorshihii ay ku bixi laheeday maalintay soo galeenba in la ballaangaleeya ahayd oo lagu talagalo ciidan aan isku saanad ahayn oon isku mushaar ahayn oon isku daryeel ahayn dabcan lama wareegi karo ee ciidanka noocaas oo kale hawsha uu hayo mid maskiin oo maanta aan taangina haysan qoray ku filanna aan haysan daryeel ku filanna aan haysan waa la wareegi karaa lama lama dhihi karo waxaan aaminsannahay dhaqaalaha lagu bixiya iyaga haddii inta naloo kala qaybiyo xataa haafkeed la siiyo ciidanka soomaaliyeed ee lagu dhiso maanta meesha ay joogto inay ka fiicnaa lahayd marka intaan gadaal u raaci lahayn hadda meesha aan joogno maxaa la sixi karaa in si fiican looga wada hadlo o lagu wada baraarugo haddii ayakana ka qaldaneed la saxo annaga hadday naga qaldaneedo dhinac ayaga eedda waa nala saara naftarkayga dhinacna waa ka leenahay ee wax naga qaldanayana in la saxa loo baahay khadiija waan kugu soo laaban doonaa Eh, ambassador maxamed cali america een, isla weli su-aashan een, maxaa kaaga baxay Ho- maanta su-aaluhu intaad dhegeysanayso oo dhan.
coladow aniga hatur waxaan rabaa inaan u mahad celiyo heritage oo madashaan soo diyaarisay maanta oo muhiimka ahayd Eh, si la sheegana waxay furtay in lala hadlo eh, ambassadorka iyo amazon madaxdooda Eh, aniga safiir baan ka ahaa kenya markii amazon ay imaaneysay eh, soomaaliya Eh, hadda waxaan filaya toban sano ka badan waaye waxaa laga hadlayaa siday ku bixi lahaayeen iyo iyo iyo- iyo xal ku bixi lahaayeen Eh, sida qadiidi sheegtana diyaar ma u nahay waayo aniga waxaan aaminsanahay diyaar u ahayn kubaddana dhanka dowladda soomaaliya ayaa hadda taallaa ciidankeenna ciidanna waa qabnaa laakiin in la tayeey waay in la siiyo tababar fiican waay ma hanan karaan ma leeda hadda siday yihiin aniga ilmaha inay haran karaan sababtoo ah een, ma haystaan mataqaanaa hubkii iyo iyo, iyo qalabkii ay, ay kula wareegi lahaayeen Een, ma helaan mataqaanaa een, mushaarkii iyo wixii ay ay ay ay heli lahaayeen ma helaan marka waxaa aaminsanahay intaas haddii la sameeyo in la wareegi karo Een, dabcan run waaye wax badan bay qabteen amsom Een, ilaah ka sokow imaatinkooda iyo ciidankeenna ee dagaalkay galeen ayaa hadda ku joognaa oo oo aan mataqaanaa een, horumarka la gaaray qeyb ayay ka yihiin Een, dabcan setbacks ama ama dhibaatooyin way jiraan laakiin waxaa badan mataqaanaa wanaag shalay ay markay qabteen.
imaanayeen meeshii la joogay iyo maanta meeshii la joogo way ka fiicnaayeen laakiin waxaan aniga aaminsanahay in uu solutionka ama ay na- ay tahay in ciidankeenna la tayeeyo kadib ayaa mataqaanaa aaminsanahay ee waddanka wada degaya insha allah waaya ambassador waan kugu soo laabanaya Een, qaasim gaabo waan siinaya qaasim isla su-aashaan leh weli Maya, runtii aad iyo aad horta waxaan ugu mahad celinaha heritage oo mar waliba soo qaban qaabisa aqoon isweydaarsi noocan oo maxay ahayd ummaddan ay u baahan tahay meel ay ku hadlaan oo dadkan maxay ahayd ay ku weydiiyaan su-aalaha caynkaas ah Eh, midda labaad runtii in laga hadla eh, after ten years amisoma exit strategy sameynayso oo hadalka ugu dambeeyay oo maxay ahayd ambassadorka kusoo xiran ay ahayd mataqaanaaba coordination badan ma samayn oo meelaan tagnaa eh, waxaan maxay ahayd waa ka saarnaa kadib waa isaga soo laabanaa taas waxay tusaysaa mataqaanaaba in strategiga kowdii aan laga fikirinba waayo exit strategy waxaa la sameeyaa intaada wax sameynin ka hor marka koodii aad tallaabo qaadaysa waxaa la rabaa inaad ka fikirto dhahdo okay tallaabadan raba inaan qaado in ten years maxaan rabnaa inaan sameyno Eh, markaan kusoo noqdo ciidanka soomaali iyo maxay ahayd dowladda soomaali soomaali weli waxaa saaran cunuqabateyn hubka ah adigoon hub haysanin oo aan daryeel haysanin oo aan maxay ahayd lacag haysanin in lagu yiraahdo exit strategy waxbaa lagugu wareejina horta wax micinay samaynaysa ma laha taasna waa la wada ogyahay marka eh, after ten years taas in hadda eh, lisuu weydiya hataa waa runtii waxayna ku tahay wax maxay ahayd aada u wanaagsan ani runtii fikir ahaan waxaan soo jeedin lahaa horta in laga fikira amisom lacag baa lagu bixiyaa waayo soomaali ciidankeeda lacag loogu bixin layahay hataa maa la sameeya system oo kii amisom loo soo maray dil okay dowladda soomaaliya waxba laguma aamino fine wax dhibaato ma lahan maa loo soo mariya the same mataqaana mechanismka amisom loo soo mariya ciidanka oo la siiya markii mushaarkooda afar meel loo dhiga hal qayb keliya la siiyo dowladooda loo soo maraya soo ma ah dowladda loo soo mariya hal qayb la siiyo si ay mataqaanaa loo sameyn lama aaminaya maxaa la sameynaya hadde waxaa waye ma lama aaminay marka saad ugu reynaysaa marka maxay idaacadu waad leedahay waa ka reyna haddaad leedahay dowladdii ma aaminayo Marka waxaan weli- rabaa inaan la shaqeeyno waa leedahay dowladdii weli xargajiidaa jira aad xariijada marka waxaan u arkaa mataqaanaaba in hadda la isweydiiyey su-aal of course amisa mandatkeeda la weydiiyey ayagoo howl wanaagsan soo qabtay horinta wadanka meeshuu joogina maxay ahayd meel fog mataqaana la yimid hadda waxaad moodaa haddana in la istaagay annaga runtii inta badan waxaan ka shaqeynaa meelo goobob oo maxay ahayd ay amisom ay mataqaanaaba ee ay- ay runtii liberate gareeyeen laakiin waxaa la sameeyey goobo mataqaanaaba islands ah oo aan midba midka kale u gudbi karin marka taasna waxay noqonaysaa mataqaanaa self defeating strategy in laga fikiro oo dee of course wax waliba la fiiriyo iyagoo wanaagooda mataqaanaa wax waliba ay sacrifice ay sameeyeen ee la taageerayo oo loo mahad celinayo haddana in lala xisaabtamo runtii ee dee ma la huraayo waan kugu soo laabanayaa eh, qaasim Een, waxaan siinayaa madaxa heritage een, cabdirashiid Een, cabdirashiid hadalhayn waxaa jirta in calaamadan hadda ay wataan eh, midowda africa ee au in isbedel lagu samayn doono oo un ku arrimahaas ay hadda ka dhex socoto ama lasoo gudbiyo warar horodhaca soo baxay shir kambaale ka dhacaya saddexda maarij ee hadda nagu soo aadan Een, amisomna ay taagan tahay haddii magacaasi laga wareegaya gebi ahaanba waan ka wareegeynaa meesha marka dooda noocaasa ka war Eh, horta badanaaba eh, eh, nabad ilaalinta ciidamada nabad ilaalintu ee adduunka siday u bilaabatay macnaha ciidan in dal kale loo diro si uu ummadda u xasiliyo waaba la yaqaanaa dhowr arrimood midkood ku dhamaadaa mid waa kii ku dhacay ee maraykanka waktigii ay caydiid isku dhaceen ama etoobiya markii maxkamadaha isku dhaceen way yimaadaan ayaanay joogaan waa cararaan mid waxaa weeye in ciidankaas ciidan kale lagu lagu bedelo oo u n ta waddan baa imaanaya sida ingiriis oo kale waddamadaas west africa u tago kadibna u n ta ama hadda maaliya wixii ka dhacay oo kale u n ta oo kale inay la wareegto oo rihaatin lagu sameeyo marka hore africa union lagu soo gala ama dal soo galo marka dambena u n ta oo kale lagu warwareejiyo midna waxaa weeye inuu isku barbardhac isku barbardhaco oo maaragtay sida hadda xaalku halkan yahay oo kale lais ag jiif jiifo inay iska dhacdo midna waxaa weeye in macnaha jaantaa rogan wadan hadda anaga fiir wadamada dariska nala ah ethoobiyan hadda state of emergency state ku jiraan ra-isul wasaare ma haystaan kenyana laba nin ba waxay leeyihin madaxweynana ciidamada ugu badan ayay ka joogaan waxaa rabtaa arrintood in la isku soo kululaato ciidankaas inay iskaba si kale isaga baxaan marka arrintan ah macnaha in u n loo bedelo ciidankan waxyaaba badan oo kalaa la sii xiriira dhaqaalaha lagu helayo ciidamada u n ta ciidankan hadda africa unionka halkan jooga anaga reportan ka diyaarinay labadi kun iyo lix tobankii marka hore u n taa mandate garaysay haddana waxay u wakiilatay african unionka haddana e u da waxaa lacagta bixiya haddana niman uun soo wala dhahaa la yidhi wixii raashinka iyo alaabta keena waa very ciidan la diray oo nabad ilaalin oo ciidankan ka complikaysan adduunka ma soo marin waana ciidankii ugu koostalisanaan oo ugu dhibaata iyo dhimasho badnaa oo soo mara ciidan nabad ilaaliyeen soo mara dadka dhinta waxay qofkii dhinta familkiisa in konton kun la siiyo lama siiyo lamana sheego ciddii ka dhimatay waddan walba wixiisu iska qarsada isku hilaabtaa marka anigu reportigaas anigu waxaan ku sheegnay ciidanka african union missionka oo soomaaliya yimid ama misoon la yihahdo al-shabaab kama adkaan doonaan waa sentaniska ugu horeeya waxaan yidhi ciidanka african union mission al-shabaab maka adkaan doonaan al-shabaab waxaa ka adkaan kara ciidan soomaaliyeed oo hufan oo isku dhisan habaysan haddana tallaabo micno leh looma qaadin aniga marka waxaan aaminsanahay shaksiyan haddii rabaa nabadda soomaaliya in la xasiliyo waa in shacabka soomaaliyeed ay ama aqbalaan inay shabaabku sida hadda ninku dhahayay shabaabku isku dhiibaan oo hoos tagaan oo shabaabku xukumaan ama inay dowlad samaystaan oo canshuurtooda bixiyaan dadka siyaasada ku jira tuugada isku daayaan lacagta ama dadka laga xadin kuwa militariga lacagta aysa xadin shacabku aysa canshuurta diidin soomaalida ama looga baahan inaan dowlad noqono ama inaan shabaabna xukumo laakiin waxaan kale adduunka ayna siinayaan waa kaalmaati haddii musafeeni iska xinaaqa habeen dambe oo adii sideetan jira dhahay ciidanka waa la baxaya wuu la baxayaa
waxaa iyadana wararka kamida soo baxayo in masaaridoo kale ay ciidamadooda muddana laga hortaagnaa sida maraykanka oo kale oo dhowr mar la sheegay inuu codka fiita oo u isticmaalo oo kale ya xildhibaan ugaarsiinayna waxaa jirtoo kale haye xildhibaan sagal hadda waxaa laleeyahay u n ha loo bedelo ciidamada amisom ciidankii amisomna waxay soo qabteen toban sano markii gadaal loo fiiriyo way muuqataa horumar ha ahaado dibudhac ha ahaado waxyaabo badan ha lagu dhaliilo kuwa hadda imaanaya maxaa isleedihiin haddana haddii lagu bedelo way kasii kordhi karaan meesha hadda maanta la joogo ciidamo shisheeya ayadoo ciidankii soomaaliyaduna weli halkiisa taagan yahay runtii cabdirashiidaan la qabaa arrinta ah in ciidan soomaaliyeed la-aantiis aan laga gaarayn xal waara dadku waxay kaloo ilowsan yihiin amisom waxyaabaha ay u joogto ama ay noo qabato keliya ma ahan in al-shabaab lala dagaalo annaga naftirkeena in dowladnimadana laku haayo baan mararka qaarkood u baahannahay bas waddan waxaa nahay weli yani weli ay ka muuqato calaamadihii burburka waddan waxaa nahay weli ay ka muuqato calaamadihii kala xoogaa kala dadku kala shakigii lagu kala tegay aan wax badan lasoo laabanin waddan waxaa nahay intaas inta nidaam la-aan kusoo jiray ay ka dhasheen yacni ay ka dhasheen fawdo badan oo ay ka dhasheen dad hubaysan oo ay ka ka dhex dhasheen yacni mashaakiishaas oo dhan amisom sidoo kaleeto waxyaabaha ay kala dhex taagan tahay oo in la hubiyo ka mid waayo ciidanka bedeli doona oo oo oo sideedana u n-ka waxaan ognahay waa waa labo dagaalada sokeeya oo kale wadamada ay ka jiraan labo qolo oo wax kala shakisan oo labadaba ay dhegaysanayaan ayaga oo ay maxaan ku dhahaaye u kala dab qaadaan bay dhex galaan ciidamadooda dabca badanaana ciidamada u n-ka waxyaabaha ay qabtaan waxaa waaye inay kala dhex galaan labo qolo ishaysata meeshaan qolyo la kala dhex galaayo ma leh al-shabaab waxaa waaye wixii kasoo horbaxa maxaan ku dhahay waa dilayaan so ciidan u n ah ama dowlad ha ahaato ama u n imaada ha ahaado marka aniga fikradda ah in ama amisom sideedaas hadda ay tahay lagu sii hayo oo laga rajo qabo in natiijo tan ka bedelan ay kasoo dhalato ama ciidan kaleeto oo calaamaddu uun ka bedelan tahay ama kuwaan ha ahaadaan ama adduunka kale ha laga keena inta lagu bedelo yacni eh, business as usual sidii caadigeedu wax u socon jireen loo wado ma ma aaminsanin in wax ay kasoo dhalanayaan waxyaabaha u baahannahay waxaa ka mid ah sida cabdirashiid uu sheegay annaga soomaalida ah dhexdeenna inaan horta sheekaysano annaga soomaalida ah inuu naga dhex dhasho wada hadal qaran oo gudaha ah oo ah war al-shabaab horta maxaan ka aaminsana waxaa jira waxyaabaha dadku aysan ogeyn hadayna aan meenshin karin al-shabaab waxyaabaha lagula dagaali kara keliya maaha in inta qori la qaato maxaan ku dhahay magaalo laga saaro al-shabaab mentality waaye waa waa waa waa fikrad waaye waa maxaan ku dhahaaye e- e, habdhaqan waaye waxaa waaye e, go-aamada e, e, maxaan ku dhahaaye ha- waxyaabaha caadiga ahoo dhexdeenna ka dhaca baa bay ka dhalataa E, waa waa fikrad xagjir ah baa waxay quudisaa oy maxaan ku dhahay naaxisaa in qofku uu marka dambe isu bedelo inuu xagjir yahay oo diyaar u yahay dadka dadka u xiga inuu dilo oo maxaan ku dhahay ummad e, uu dadka uu laayo maxaan ka qabana systemka waxbarashada in lagula dagaalamo maxaan ku dhahay bulshada lagula dagaalamo diinta lagula dhex dagaalamo maxaan ku hadda waxaa xasuusataa ayaan dhaweyto eh, 14 october waxaa dhacay eh, dhibaato aada u weyna dalka soo gaartay waxyaabaha xasuusta waxaa ka mid a meel baa lacag lagu aruurinayay yacni dadba culummada dad soomaalida loo la yaqaano kuwa ugu waaweynaa joogay meeshaasay lacagta ku aruurinayaan dadka dhan waxay iska wada ilaalinayaan wixii dhacay in la sheego inay dad dhibaataysan yihiin oo ummad la atay basaa la sheegaa dadkan yaa laaya dadkan dabeel uma imaan mogta carabkaa laga dhowraay yacni weli annaga naftirkeena haddii la fiiriyo maanta dhan amisom iyo dowlad iyo donor iyo heblow iyo heblow kaleetaan maanta dhan haysanaa kalsooni darro dowladda laga qabo soo maa ma- ma- waa dadkaas macnaha inay shabaab soo fiiri, hadal qaadi waayaan kalsooni darrada dowladda laga qabo yani dowladda ani waa la fiiri dowladda waan la xisaabtami karaa dowladda idaacaddaan inta taga wa- waxaan rabaan ku samayn karaa laakiin waa inay horta aniga iga go-an tahay waxaan inaan aaminsanahay inay khalad yihiin waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo weli u arka dowlad iyo al-shabaab inay is haystaan laba qolo oo ani ay khuseynin inay is haysato yacni inta mentaalitiga fikirkeena uu saas yahay waxaan qabaa inaanan waxaa kaleetoo jira waxaa kaloo jira maya ma rabo inaan inaan aanan yani wax si guud ka dhigo laakiin annaga naftirkeennaan isku isku aan isku beej joogin dadka soomaaliyeedaan waxaysan gaarin bisayl ah kulligood inay dhahaan enough is enough yacni al-shabaab maanta waxaa la joogaa maalinkii eh, dadku waa fiiri maalin walba waa la dhintaa al-shabaab dadku waa laayaan ma marayna badbaadiyaan ay jirto laakiin waxaa la rabaa siyaasiga qofka ah kan ganacsatada ah hooyada caruurta iskoolka u dirsata inay bal horta fiirsato tirada caruurteyda macalinka ay u tagaan macalin see ah waa muxuu ciyaalkayga soo baraa dib loo eega yacni waa in bulshadoo dhan ay ku mashquushaa sidii ay maxaan ku dhahay dowladda dabcan eh, eh, horta dee maxaan ku dhahay dowladdu waa waa waa waa ma ogtahay eh, eh, eedda qof qolada koowaad oo nagu soo dhacdo eedeyna waa waana leeyihin waa tahay dhegaystiye haddii hadda nagu soo biirtay barnaamijka weli waa barnaamijkii faaqdaada toddobaadka wuxuuna maanta idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaana ka qayb gelaya aqoon-yahanada kale ah doctoreysa khadiija cosoble oo ka tirsan guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa heritage ahna madacii soo qabanqaabiyey xildhibaanad sagal biixi oo ka tirsan guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya qaasin gabow oo isna ka tirsan hay-ad samafal oo caawisa dadka dhibaataysan iyo iyo ambasador maxamed cali ameerika oo ka mid ahaa safiiradii soo maray waddankaasi kenya una qaabilsanaa dowladda soomaaliya haddaba barnaamijka halkiisii ha noogu sii socdo waa tahay xildhibaan sagal waa mahadsan tahay waa kugu soo laaban doonaa isla su-aashaasi oo arrimaha kabixitaanka ciidamaha amisom iyo ciidanka soomaalida inay xilligan diyaar u yihiin in soomaaliya ay meelihii la qabtay ay hantaan waxaan siinayaa doctoreysa khadiijo cos waa mahadsan tahay soomaaliya horta eh, ciidanka amisom maalinta imaanaysay eh, s n s ciidankeeda iyo maanta intuu sida uu yahay tayadiisa wax oo loo kombeer garayn kara maaha wax badanaa iska bedelay wax badanaana la qabtay dowladihii soo marayna dowlad walbaba heeray soo gaarsiisay marka eh, inta badan waxaa lagu booda ah oo la sheegaa eh, qaladka ama dhibaatadaa la sheegaa laakiin dadka iyaga joogay magaaladan muqdisho isbedelka wa- waa u jeednaa waana aragnaa ka fiicanaan rabi lahayn dabcan inay is- aada isku bedesho magaalada laakiin haddana isbedel badan ayaa jira oo horumareen special dhinacana dhibaatooyin cusub oo waagi hore aan qabi jirin oo qaraxyada ugu waaweyn yihiin way nagu soo kordheen oo oo- way jiraan marka aniga waxaan aaminsanahay marka la sameynayo anigu hadda military expert maahi oo ma dhihi karo ciidankayga tayadiisa waa fiican yahay ha iska tagaano maanta ma dhihi karo dadka su-aashaasoo kale waxaa ka jawaabi kara dadka expertiga laakiin waxaan isleeyahay Eh, haddii maaragtay qorshe fiican loo sameeyo oo ay ku bixi karaan kuwaana lagu tayayn karo muddana loo qabto la wa- la waktiyeeyo inay suurtagal tahay laakiin inaysan iska furnaanin weligeed oo la dhihin maarata ha iska joogaano Eh, kuwaana aan la tayaynin kuwaana aysan sii joogi karin marka waxaan aaminsanahay haddii la tayayo laguna talagalo oo qorshe lala yimaado in ay tahay waktile ay ku xiran tahay laakiin ay bixi karaan hadeertaanse in la yidhahdo ama ha baxaan ama ha joogaan dabcan ciidan ayay u baahan tahay midda kale oon raba inaan ka hadlo oon ku darsado waxay tahay soomaaliya mushkiladeeda ma aha mushkilad military keliya lagu xalayn karo waa mushkilad eh, mujtamaca dhexdiisa society-ga dhexda social problemsaa jira mid siyaasadeedaa jira eh, mid dhaqaalaa jira intaba way jiraan military keliyahaan ku dhaxlinayna haddii la yidhaahdo kuwii kale la ignoor gareeyo ma xalismayaan ama xalkii in la raasho wuu dheeraanaya waxaasoo dhanaa u baahan soomaaliduna inay maaragtay ay fiiriso waxaa jira external factors kale oo jiro maarata ama wax banaanka nooga yimaado dhibaatooyin banaanka nooga yimaado mid annaka gudaheena waa u jira kuwii banaanka nooga yimid maanta awal waxaan ka sheegan jirnoo keliya dowladaha dariska iyo how eh, politicskaasayta oo ka jira rejinka uu impact ugu sameeyo soomaaliya laakiin hadda geopoliticska waa dhaafay carabtuu maraaya eh, westernku gaari de waa ujeednaa waxay noqotay soomaaliya maaragtay battle ground meel ay ku dagaalamaan powers waaweyn ay ku dagaalamaan taasna dhibaatay dhibaatay u sameynaysaa opportunityna waa u keeni karta waxaa dhici karta inay maaragtay soomaaliya faa'iido ay u noqoto laakiin hogaankeenna sida uga faa'iidaysto eh, geopoliticsan isbedbedelayo oo dynamicada siduu uga faa'iidaysto ayay ku xiran tahay xalka deg deg si loogu helo oo soomaaliya danta u ah soomaaliyana waxaa keliya oo ka bixi kara dhibaatada ay ku jirto waa hogaan fiican oo soomaaliyeed waana ciidan soomaaliyeed waa mahadsan In la helo. Eh, waa mahadsantahay doctor Rees, waa kugu soo laabanaya Een, ambas- ambassador maxamed cali america een, ciidamada soomaalidu een, heerkii la rabay hadda ma gaarsiisay yihiin Een, aniga waxaan soo joogay een, dowladdii kumeer gaarkeed ayaa la magacaabay dabcan oo sifay soo noqday Een, bilaawgii hore waxaa lagu tababari jiray lagu tababaray kenya een, iyo rwanda xasuusaa iyo uganda hadda meeshay joogaan waxaan aaminsan inay ka fiican yihiin Een, laakiin waxaan aaminsanahay oo kale in markii ciidanka amisom iyo kuwa soomaalida ay weerar qaadayaan ay magaalo xoreynayaan ama tuulo xoreynayaan waxaan rabaa waa inuu jiraa barnaamij la dhinac socda kaasoo ah maamul wanaag in tuuladaas loo sameeyo maamul lagu dhinac wado in tuuladaas la geeyaa een, waxyaabaha daruuriga dadka u baahan yihiin si dad dadweynaha loo soo jiito isbitaallo iskuulo mataqaanaa een, een, in laga sameyn karo meesha in markii loo gudbaayo tuulo kale tuuladaas ay leedahay maamul waxaan aaminsanaya taas inay maqan tahay Een, waxaan rajeynayaa sida qadiidi sheegtana dowladihii hore lasoo dhaafay kumeelgaarkii kuwa ka dambeeyo meel bay keeneen qaladka waxaa la dhahay qaladka waxaa weye ka ugu wanaagsan waa kan laga barto weye waa lagu laaban marka wixii hore in laga soo gudbo dowladdaana hadda ay aragto dadkii ay arrimaha u samaysa ha waxaa kaloo anina aaminsanaha oo kale een, aan rajeynayaa een, sida heritage oo kale iyo mataqaanaa in ay sameeyaan madal saan oo kale ah dadweynaha loo furo dadweynaha ay hadlaan dadka waxbaa ka buuxa waxay laayihiin dadweyne laakiin waxaa la sheegay inay baqayaan aysan shabaab soo hadal qaadi karin wallahi aan waxaa aaminsanaa haddii loo loo loo furo inay bilaabayaan dowlad laftirkeeda ayaa la rabaa inay ka qayb qaadato si dadkii ay wacyigelin u samayso oo u siiso dadka si ay uga baxaan cabsida uga baxaan
Waya, oo ambassador waa kugu soo laabanaya Een, waxaan siinayaa qaasim Een, qaasim markii aan fiirino ciidamada soomaalida oo kale masalan Een, ciidanka soomaalidu een, waxaan aragnaa hala socdaan amisom ama meelaha qaar hadda waqtiyada ugu dambeysay shabeellada hoose oo kale meelaa la gelayaa tuulooyin baa la tegay degmooyin baa la tegay haddana waa laga soo laabtay markii laga soo laabtay dadkii shacabka ahaa oo halkaa tegey ee soo dhoweynta sameeyey waxaad arkaysaa markii laga soo baxo shabaabka dib ugu soo laabteen inay ciqaab badan la kulmeen yaa dhaliishaas iska leh
runtii eh, dhaliisha eh, waxaa iska lahaanaya dadka kowdii mataqaanaaba fakirkaas keenay Eh, runtii ma raba inaan maxay ahayde eh, anigoo aan maxay ahayde khibrad military ama intelligence aan lahayn inaan horta waxyaalahaas aan aan maxay ahayde aan hadda aan ra'yi ka dhiibta laakiin waxyaalo badan waxaa jira aan u baahnayn hataa caqli badan runtii Ah, soomaaliya maxay ahayd mataqaanaa ragnimana kuma yaro oo geesinimo kuma yaro laakiin baabuurka waxay ugu hari laayihiin hadda adiga weligaa ma lagu yidhi mataqaanaaba duur iska tago oo cunto laguma siinaayo oo waxba mataqaanaaba maxay daryeel laguma siinaayo ma tegi bini aadan aa tahay waa qofkan waa qof rational oo xisaabtamaayo dadka dhan waxay u shaqeeyaan marka inaysan sii joogi karan oo ku xisaabtan ma- ma sii ma sii joogi karaan waayo awood ay kusii joogaan inaad qofka siisid waaye moogtahay marka maxay ahayd runtii waa dhowr arrimood Eh, muhiimad waxaa waye horta designkii hore oo amisom mandateka in la review gareeya waa qabaa in la fadhiisto hadda maadaama laga hadlayo exit strategy in la sii war tobanka sano horta maxaa soo qabsamay yacni maxaa looga hadli waayey strategy mat exit strategy waqti hore taas ayaa waxay keenaysaa in la yirahdo okay waayo markii meel la aadayaba waa in go-aan adag jiraa meel markii la aadaya aan laga soo noqonaynin laakiin haddii aad ogtahay inaad maxay ahayd yani macquul maahan wax aqliga diidaya waa in maxay inta laiska cararo haddana laga soo baxa yani shacabka hadda way fahmeen shacabka waxaas hadda ma kala jecla anaga tuulooyin badanaan runtii tagnaa oon ka shaqeynaa shacabka waxaa waaye way fahmeen eh, in waxba mataqaanaaba ay ku Marka in suurtagolooba laabanayo xisaabtama.
hadda inay ku suurtagolo waxba marka imaada waxay leeyihiin mataqaanaaba goormay laaban doonaan kuwan marka maxay ahayd maxaa hadda soomaali wadan ah xaqiiqada waxaa wadan ah soomaali horta inay isku tashato haddii oo maxay ahayd ciidan nabadgelyo ma- wadan loo diray ay ku nabadooba afghanistan oo ku nabadoobi lahayd ciraaq oo ku nabadoobi lahayd oo lagu Waa- bixiyey waa laakiin- lacagihii ugu badnaa adduunyada ciidanka ugu badnaa waxaa meesha tagay ciidamada adduunyada ee ugu powerfulsanaay ugu well trainsanay ma ahan maxay ahayd sheekada maxay ahayd in maxay ahayd lacag iyo wax la waayo waa in horta soomaali ay fahantaa eh, in ay iyada isku tashata ayaana waxaan tegay hadda eh, dara- shalay waxaan kasoo laabtay eh, somaliland waxaan baabuur mataqaanaaba ka raacin hargeysa ilaa laascanood ten hours drive oo aan checkpoint lahayn oo aan lahayn oo jidad wan wanaagsan aan ku soconay marka maxay iyadoo sida taa haddana waxaa magaalooyinkaas maxay ahayd somaliland laga cabadaa inta Macnaha badan shacabkaa keeni.
hadda shacabka keni biilaanba hadda laga cabaadaa biilaanta waxaa waaye markaad fiirisid toban mitir kastaba doox ayaa mataqaanaa maxay jidka soo soo jeexayso oo haddii maanta laga fikira shacabka inta isku soo baxaan biyahaas hataa lasoo oodo ay u noqon karta in biyo la-aanba maxay ahayda marka waxaan kalsoonidiyaan soomaali ka dhamaat meesha ay joogaanba kalsoonida naga dhammaata waxaan aaminsanay inuu qof kale dhibaatada naga saari kara marka waxaa loo baahan yahay of course hag- hoggaan tuso dadka in horta dhibka ayaga iska saari karaan biyo sacbadaada looga dhargaa markii soomaalileeda waxaa waaye it literally means haddii aad adiga isku tasheen waxaa waaye qof bannaan kaaga imaaday oo maxay ahayd asaga naftiisu cabsanaya inuusan waxba kuu tarayn marka waxaan qabaa in ciidan soomaaliyeed la tayeeyo horta meel yacni looga maarmaya Meel mada looga dhaafayo.
tayayntana maahan mataqaanaaba in maxay ahayd ciidamadii eh, waxyaalo yaryar inta la siiliyaday oo raashin aad ka qaadan iska baxa waa in horta nidaam manhaj midaysan jirin hadda waxaa laga hadlaya masar baa wax tareen garaynaysa jabuuti aa tareen garaynaysa uganda tareen garaynaysa waa adigoo tobankaaga ciyaal mataqaanaaba toban macalin oo kala wadan a u diray guriga waxaa waye kuma maamuli kartid waayo nin weli wuxuu la imaanaya fikirkiisa aqalkiisa qof kastoo ku imaaneen ma jira qof bini aadan oo rational intuu iska imaada dhahaya waxaa u imaada inaan facaal khayr wax kugu sameeya macquul maahan everybody is expecting something taasa waxaad samayn kartaa marka in manhaj u samaysa la yidhahdo, war ciidan manoo taageer ma- manoo tababaraysan ha manhajkan waa inaad raacdaan oo manhaj midaysan oo soomaali la hela kii waxbarashadii mataqaanaaba isagana soo raacayo asna jaag wareersan marka waxaa waaye waxyaalo badan is dul yeela eh, laakiin waa un maxay in soomaali intay fadhiisata sidii xildhibaanada sheegaysay la yidhahdo we need to talk annaga horta aan hadalna qofku waxaa mataqaanaaba cudurkaaga markaad garatid aad dhakhtarka raadsan kartaa hadda dhakhaatiirtii aan ugu soo badatay cudurkaanana ma naqaano marka intaas ugu baxa waya waya waya qaasim een, waan kugu soo laaban doonaa qaasimo Een, waxaan siinayaa een, kalimaadka ugu dambeeya oo kulli min hal daqiiqeedi sii doono Een, waxaa laga hadlayaa hadda xilligan cabdirashiid khaliifaan siinayaa Een, doorashooyin in wadanka maaragtay een, oo qof iyo cod ah ayaa laga hadlaya hadda dowladdu ay ka hadlaysaa ciidanka bixitaanku hadda meesha wuu yaallaa oo isbebedelo inay dhici karaan waa macquul sidee suurtagal ku noqonaysaa
Eh, bismillaah Eh, horta adigoo iga raadlaya waxaan ku noqonaa arrinta ciidanka soomaalida oo ka hadlayaan eh, maxamed iyo khadiijo iyo iyo iyo qaasimba aniga ciidanka soomaalida waxaan aaminsanahay ciidanka runtii ugu fiican oo bini aadam heli kara inuu yahay sababto ayagoon mushaharna la siin fiican eh, taakuleen fiican haysan bay dhintaan kumanaan baa dhintay kumanaan baa dhintay kumanaan ayagoo dhaawacay meelaha joogaan ee kuman kumanaanna waxay ku jiraan maxaa la dhahaa duurka iyo dagaalka iyo difaacay ku jiraan ciidankaas ciidan sharaf leh inuu yahay aaminsanahay Eh, taas waa mid waa shacabka soomaaliyadna shacab wanaagsan waa sababtoo ayagoo aan waxbarashada la- laga bixinahayn caafimaadna laga bixinahayn amnigay u baahnayan la siinahayn bay is- weldii dheertaba eh, ay ku bururayaan ku bururayaan labadaas aniga horta dad baa waxaan u hayaa ammaan Eh, laakiin waxaa hortaagan hogaanka soomaalida waxay u baahan tahay hogaan hogaan aragti dheer leh oo saamir leh oo dadkan iskaba diyaarsan ya iska iska diyaarsan inay dagaalamto diyaar u aha iyo shacab iska diyaarsan oo ilaahay buu ku sakhiray in la isku dubarto dowladdan hadda jeegtana kalama jeedo kuwii lixdankii laga soo bilaabay ilaa hadda xoogaa wixii aan u baahnayn baa si nooga kala furfuran nooga kala furfuran kulligeen iyada wada leenahay hogaanku xataa ninka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha keliya maaha shacabka iyo bulshada rayidka iyo ganacsatada iyo dadka oo dhan ba waxaa loo baahan yahay hada waddanka la dhaho singapore siduu yahay inuu gaaro ama ama kuuraya gaana iyo kuuraya isku waddan isku waqti bay xurmada qaateen wadadna waa iska basketkiis hadduu weli gacan u baahan yahay wadana horuma u maray wadamadaas ka dabaashay barnaamij ku qoofalinoo fishin iyo aragtile uga dabaasheen annaga marka soomaalidu ganacsadeeda leh oo culimadooda leh shabaabka in hadii la rabo in laga hortago waxay culimadu inay si fiican ay riyologishadan khaldan ay ka hadlayaan dib banking lagu sameeyo laga saa'id caleeyo ganacsada waxay ahayd inay heel iyo hoo dul dhigaan si dowladnimo loo heli lahaa hadda marka ninkii siyaasiga soo baxay waxaas camal isku mashquulin siyaasiyiintu markay fursad helaan inay ka furfuran oo ay ku mintidaan aqoonyahanku inay fikrad iyo aragti iyo wax lagu furdaa marka la yimaadaan soomaaliya marka shacabkuna waa gob shaqeedad qiimo leh ciidankuna waa sharafay leeyihiin annaga oo isku arag isku dareyna dadka talada ama ka agdhow ama saameynta ku leh aa fashilanay horta fashalku waa annaga adiga ku jirtid dadka halkan fadhi ku jiraan kuwa dadka dadka hogaanka hogaanka naga si naga ah midda ku saabsan electionka ay weydiisay labada kun iyo labaatanka iyo bixitaanka iyo waxaas si walaalkii sheegen kuracsanay biyeysa cabadaada lagu dhirgaa ama annaga waxaan go-aan gaarnay inaan dowlad noqono oo doorasho u gudubno shabaabka xataa waxaa la dhihi karaa dhegeysta maxay hore shabaabku maxay rabaan hal is weydiiyo hadda yaa dhib nagu haya somalilandna dhib naguma hayso jubbaland naguma hayso beelana la iskuma hayo shabaab iyo waxaa is haya soomaali inta kale is haya soo ma shabaabka waxaa la odhan karaa dhegeysta amison martaa inay baxdaan waxay rabaan iyaga amison inay baxdo waxaa leeyahay amison iyagaa waa raba inay baxaan okay waa isla gaari karnaa taas waxay rabaan shabaabku maxaa la islaamka in la isku xukumo dastuurkay ku qoran tahay islaamka in la isku xukumo ya dastuurka aan haysano waxaa ku qoran islaamka in la isku xukumo annaga marka inaan aqbalno waa in la isku xukumo haddaan haddii xataa islaamnimadu dhib naga tahay aniga in la isku xukumo islaamka aaminsana shakhsiyan ya si ficli aniga waa in la fiiri loo dhegeysta kale islaamka la isku xukumo in la dhaho aniga aaminsan in la isku xukumo aan laga cabsan gaaladan laga cabsan cid kale laga cabsan shakhsiyan ma fahamtay baawarna waa rabaan sheekh shariif iyo cabdullahi yuusuf ishaya oo sheekh shariif iyo arsta loo arko maxaa la yidhahdaa inay argagixisan yihiin baawar lagu wareejiyey ashaanibtaana iyo intaana weligan caadi caadi iska aakhir iska dhigahayaan shabaabka marka islaamkii waa laisla wada ogol yahay liisko meesha wax meesha ku qoran dastuur ku qoran amazon iyadaa iska baxaysa baawarna way rabaan baawarka waxbaa laga siinaa shidada iska daayaa leeyahay waa in la wada hadal lala furo inta ya inta intay miyir yeelanayaan in la iska intay miyir yeelan in la iska dhiciyo waayo ciid waxaan ku waxaa waxaan u soo socdayba ayaga waxaa leeyahay qodobka u dambeeya waxa daarta wax xukuntaan doorashaa la gelaa waa tartamaysaan isdiyaariya shacabka muqdisho dee rabaan inaad meyor noqotaan muxuu ahaa mid geeshaan ka qayqaylin jiray waxaa leeyahay kaale isoo sharax ya waa isharaxa dadka kaloo isharaxaya ninkii shacabku doortaan baa madaxweyne noqonaya nimankan waxaa rabaya in lala doodo culimmada ay ku indhacadayso dadkii ra'yi haya ra'yi la yimaadaan ciidanna la dhisto hogaanka guud oo aqoonyahan iyo cid walbana looga baahanya inay meesha iska qaadaan aad ayaa u mahadsantihiin sida aad barnaamijka noogala qayb qaadateen kuwaasina waxay kala ahaayeen dictoreysa khadiijo cosoble oo guddiga doorashooyinka ka mid ah iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa heritage xildhibaan asagar biixi qaasim gaabow oo ka tirsan hay-ad samafal siisa dadka dhibaataysan iyo ambasador maxamed cali americo oo ahaa safiirkii soomaaliya sannadihii u dambeeyey u fadhiyey waddankaasi kenya barnaamijkiina intaa haynoo joogo inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij ciinkaana toddobaadka dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa axmed xasan colaad oo soo jeedinayay faaqadaada toddobaadka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa lanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegaysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhowaataan umuuraha islaamka waa kan jacfar kuukay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha islaamka oo toddobaadkan aannu ku soo qaadayno xiisadda ka aloosan gobolka bariga dhexe gaar ahaan midda ka dhex taagan dalalka iiraan iyo israa'iil barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya aadan sheekh xasan xuseen oo norway ku sugan cabdilcasiis cartan oo masar jooga iyo weliba xasan basri oo isaguna dalka yeman jooga dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka aadan aan ku bilaabo arrintaasi waxay tilmaamaysaa ama ama daliil cad ay u noqon kartaa dagaalada loo yaqaano nooca lasoo waarido ama dagaalada ee gobolka dhan ka jira ee lasoo waarido ee ka socda iminka dhulkan suuriya in uu gaaray heerkiisii ugu sarreeyey haddii dowlado fara badan oo kala duwan hadday ahaan lahayd ruushka maraykanka israel iiraan ay dee mararka hore si dadban ugu dagaalamayeen suuriya hadda waxaad moodaa in loo soo gudbayo wejigii labaad oo ah in dagaalku uu galay in si toos ah ay isaga hor yimaadaan awoodahaasi gaar ahaan diyaaraddii iiraan dowladda iiraan ay lahayd oo israa'iiliyiinta ay ku sheegeen in ay soo gashay hawadoodii oo halkaasi lagu riday kadib jawaabtii nidaamka suuriya oo hadda isbahaysi xoog ah kula jira isbahaysi xoogle kula jira ee dowladda iiraan isagana ku jawaabay in diyaaradda israa'iil uu soo rido waa su-aasha ii xig doctor xasan basri baan ku wajahayaa doctore ruushku ma ku dhiiran karaa in israa'iil uu si cad uga soo horjeesto oo waddamadan suuriya iyo iiraan uu si cad ula safto marka laga hadlayo arrinta syriya marna isla jiraa suuriya waxa weeye ciidanka syria ayaa gacansiinaya marna waxaad moodaa dhinaca israa'iil ayuu xoogaa gacan bidixeynayaa oo arrimaha bariga dhexe yadagu ayuu ka ciyaaraya laakiin sida runta marka laga hadlo ruushku wuxuu la jiraa oo naasmuujinayaa siyaasada bashaar asad haddii runtu ay xaaladu bariga dhexaad noqotona wuxuu awoodda siinayaa waa bashaar asad marka dagaalku oo dhicda uu noqdana wuxuu gacan siinayaa waa waxa weeye waa waa bashaar asad ashari adigu sideed u aragtaa in uu dagaalkan hadda diyaaradaha laysaga soo ririday oo hawada layska yara duqeeyey oo gudaha suuriya uun ku kooban ma ku baahi karaa tahraan iyo iyo tal abiib ma gaari karaa bay kula tahay anigu waxay ila tahay aada bay u adag tahay hadda inta hadda dhow lama aada bay u adag tahay dagaalka inuu u guuro caasimadaha dahraan iyo ama gobolka markaad eegtid dagaalka hadda sida uu u socdo iyo qaababka loo loo dagaalayo ayaa ah mid cinwaankiisa uu yahay ama ama halku dhega xataa guud ee la isticmaalayo waa wada shaqayn marka dhinac markaad ka eegtid dhinac waa wada shaqayn ayaa dadkao dhan ka dhexeeya dhinaca kalena qof walba wuxuu ordayaa maslaxadiisa iyo dankiisa guud inuu ka ilaashado dagaalka inuu iska taagan dhulka suuriya marka waxaan dhihi karnaa daraska keliya ama dhinaca keliya ee maslaxadda ugu weyn ku qaba dagaalka hadda jira ee dadko dhan ay ku ixtiraamaan markaad dhinac ka eegtid waxaa la dhihi karaa waa dowladda israa'iil oo si guud iyada markaasi aada run ahaantii loo tixgeliyo aragtideedii hadday ahaan lahayd dowladda weyn ee ruushka ama maraykanka ama gobolka guud ahaan oo dhanba waxay haddii aan kaa dhex galo israa'iil iiraan marar badan oo isxigxiga bay tijaabisay gantaalo ay ku sheegtay in ay gaarayaan dhulka israa'iil haddii dagaalkan uu dhab noqdo maxay tahay maslaxadda aad ka hadlayso israa'iil ugu jiri karta maya israa'iil waxaan dhihi karaa horta guud ahaan iyada mantiqada ku hadda waxay ka sheekeynayaan israa'iiliyiintu marka arrintaas laga hadlayo guud ahaan waxay leeyihiin annaga hadda iiraaniyiinta si toosa ayaan dagaalka ul ugula jirnaa hadda xaaladda tan la taagan yahay sababtoo ah way kasoo gudubtay iiraan in lagu lagula dagaalamo meelo fog fog oo waxay taagan tahay nidaamka suuriya oo isbahaysi la ah dowladda tan israa'iil ayaa meesha jiro maleeshiyaadka xisbullah oo ayaga hub casri ah oo dowladda iiraan ay siise lagu tuhansan yahay ayaa iminka waxay joogaan dhulka israa'iil gaar ahaan qaybta waqooyi oo u dhow xuduudda israa'iil saase darteed dagaal dhex maraa israa'iil iyo iiraan markaad dhinac ka eegtid waa yara fog yahay ayuu u muuqdaa laakiin dhinaca kale markaad ka eegtidna waxaad dhihi kartaa olready waa uu taagan yahay waxaana uu ka taagan yahay ama dhulka suuriya ha ahaado ama kullubnaan ha ahaado ama si toos ah iyagu markaasi ha isugu eedayaan oo ha u dagaalamaano artan dad baa rumaysan in maadaama uu fashilmay amaba uu sii socon waayey mudaaharaadkii looga soo horjeeday xukuumadda iiraan bishii hore ka qarxay magaalooyin waaweyn oo waddankaasi ku yaala in hadda qaar ka tirsan waddamada waaweyn ee dunida ay doonayaan in ay qiil ugu samaystaan in dowladdaasi ay weeraraan amaba si uun loo curyaamiyo sidaa daraaddeed in lugta loo gelinayo dagaallo iyo rabshado kale oo aanay ka bixi karin arrintaasi ma kuu muuqataa iiraan iyadaa dagaalo doonatay waxaan ka wadaa intaanba iyada dagaal loola tegin ayadaa meel kasta dagaal u doonatay syria ayadaa dagaal u gashay ciraaq ayadaa dagaal u gashay yemen ayadaa dagaal u gashay meel kasta ayadaa maleeshiyaad geysay marxaladdu hadda marka waxay gaartay iiraan dabkay shiday oo dhan in lagu baraarugay ama shucuubtii ay dabka gaarsiisay ha la dagaalameen ama qolo gadaal ka soo istaagta ha la dagaalameen ama kuwo ay cadow isu yihiin ha la dagaalameen dagaalka iiraan ay shiday mirihiisa wuu imaan ha dheeraado ha dhowaado israa'iil iyada iyo suuriya nabad bay ahaayeen afartan sanana xabadi kama dhex dhicin nin ka tirsan golayaasha dowladda iiraan mid ka mid a wuxuu yidhi genaraal xuseen hamdani markuu bashaar asad u tegey oo ay bilowdeen mudaharooyinku wuxuu u tegey bashaar oo ku qancay inuu suldada wareejiyo oo xukunka ka dego asagaa ku qancayey oo yidhi degi maysid idan mashruuca suuriya lagu baabi'iyey waa mashruuc iiraan iyo mashruuc israa'iil israa'iilna inuu nidaamkani dhaca ma rabin iiraanna inuu nidaamkani dhaca ma rabin labadoodu hadday isu tagaanna beertii ay beerteen bay guranayaan waaya maxay tahay marka danta ugu jirta in israa'iil iyo iyo iiraan ay ku kulmaan hal ujeedo oo ah in bashaar al asad uu waddankaasi sii joogo waa runtaa su-aashu aad bay layaab u leedahay israa'iil masraxadeeda waxay ka eegtay nidaamka bashaar asad saan horey u sheegay afartan sano xabad kuma soo ridin israa'iil taas markay fiirsato waxa imaan doona ma taqaano isbeddelka dhici doona yuu keeni doonaa ma taqaano dadka imaan doona maxay samayn doonaan ma taqaano isagay door biday aragtida israa'iil ee ah annaga ninkaanaan rabnaa haddii kale ha isla basbeeleen ha isla dumeen daciif ha ahaato intii nidaam inta yimaado uu waddankoo xoog le qabsan lahaa balaayona bad igu furi lahaa taasu waa tan israa'iil tan iiraan iiraan waa nidaam daa'ifi ah waxay baahideedii ka heshay daa'ifo yar oo iyada ay isfahmeen oo shiico ay isla sheegteen oo waddanka xukunta oo wax alla waxay rabeen ay ka heleen falidaalika iyada mabda'eedu waa mabda' daa'ifinimo ku dhisan oo ah daa'ifadan yartaa oo wax kasta ii ogol oo wax alla waxaan raba aniga ii marsiinaysa ha ii joogto
barnaamijkeennii umuuraha islaamkana intaa haynoo joogo intaynu toddobaad ka soo aadan kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaad dhegaysateena xubintii umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya jacfar kukay haatan isla jacfar ayaan ka codsanayaa hadba intuu wakhtiga noo saamaxo mid ama laba inuu dhegeystayaashana ka xasuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa mahadsaned ibraahim dalka jabuuti waxaa maanta ay dadweynuhu u dareereen codaynta doorashada baarlamanka iyadoo xisbiga ugu weyn ee isbahaysiga mucaaradka ee m r d aanu ka qaybgalaynin codaynta ayaa uga socotay ilaa iyo saakay dhammaan goobaha codbixinta oo ay ku jirta caasimada jabuuti sidii loogu talagalay xisbiga talada haye ee u m p ee madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa la filayaa inuu sii haysto kuraasta aqlabiyadda ee baarlamanka maadaama lixda degmo doorasho ee jabuuti saddex ka mida oo keliya ay ka sharaxan yihiin xubno mucaarada dhinaca kalena waxaa sii kordhaya carada iyo walaaca waalidiinta ku nool waqooyiga nigeria oo sheegay in ilaa boqol gabdha oo ay dhaleen ay ka maqan yihiin weli kadib weerarkii ay gudaha ugu galeen rag ka tirsan boko xaram dugsi ku yaala daabji saraakiisha gobolka yoobe ayaa sheegay in la la'yahay ilaa konton gabdhood waxaana warar iskhilaafsani oo soo baxaya ay sheegayaan tirada gabdhaha la helay iyo kuwa la la'yahay inaanan weli si cad loo ogeyn laba maalmood oo isku xiga ayuu madaxweyne donald trump ka hadlay weerarada dugsiyada ee ardayda lagu dilo isaga oo ku taliyay in macalimiinta la hubeeyo si looga hortago gumaadka ardayda mar ay v o e da weydiisay inuu ka jawaabo macalimiinta qaar oo sheegay inaanay diyaar u ahayn inay hub qaataan ayuu donald trump ku jawaabay in kuwaasi ay yihiin tiro kooban balse ay jiraan macalimiin intaasi amaba arrintaasi doonaya waxaanuu intaasi ku daray in markii macalimiinta la hubeeyo ay dhacdooyinkan naxdinta lahi joogsanayaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay jacfar idaacaddeenina intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa ay wadajirka galabteena kugu soo jeedinayeen anigoo ibraahim xasan daandure iyo jacfar kukaay oo haatan warka noo akhrinaya intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
DJ. Stay tuned for all the hits right after this new